bismillaahirrahmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duhurnimadan wararkeena aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
doorashada kuraadh ka tirsan oo golaha shacabka ah oo maanta ka dhacday magaalada kismaayo wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaarka oo digniin cusub ka soo saaray qaabka ay u socoto doorashada golaha shacabka
madaxweyne farmaajo oo jenaraal abuukar xuud oo kulankoodii ugu horreeyay ku yeeshay xarunta madaxtooyada
shabaab oo war ka soo saaray dilkii guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan oo xalay lagu dilay magaalada muqdisho
koonfur galbeed oo shaacisay wakhtiga la qabanayo doorashada shan kursi oo ka mid ah baarlamaanka soomaaliya
wararka dibadda duhurnimadan aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah
maraykanka oo qalab militari u dilay dalka yukrein
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa xad saddex iyo labaatanka bishii koowaad sannadda labada kun labaiyo labaatan kusoo dhawaada dhegaystayaal warka oo dhammaystiran
doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada kismaayo warkan waxaa eegaya wariyaheenna xuseen washington magaalada kismaayo caasimada kumeergaarku ah dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta oo xada waxaa lagu wadaa ayaa waxaa ka socota doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya doorashada kuraasta ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee deega doorashadu tahay magaalada kismaayo ayaa maanta oo axada halkaas ka bilaabatay iyadoona qaar ka mid ah kuraasta ay yihiin kuwa la doortay kuraasta la doortay ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ku tartamaya musharaxiin qaar ka mid ah waa musharaxiin ay guddiga doorashada ay u diiwaangeliyeen kursiga koowaad ee doorashadii maanta ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxaa ku soo baxay xildhibaan ayaa kursiga koowaad ee maanta doorashadiisu ka dhacday magaalada kismaayo ayaa waxaa ku soo baxay musharax ama xildhibaan cumar ibraahim xaashi oo helay cod gaaraya siddeetan cod halka musharaxii la tartamaya isna uu helay laba iyo toban cod kaas oo ahaa musharaxa xaashi waa musharax cabdi aadan cabdulaahi oo helay cod gaaraya labiiyo toban cod waxaana hallaabay siddeedda cod sida ay shaaciyaan guddiga doorashada guddoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka jubbaland ee doctor siyaad maxamed mursal ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday magaalada kismaayo gaar ahaan kursiga tirsigiisu yahay hob boqol afar iyo toban oo ku guulaystay cumar ibraahim oo ka mid noqonaya xildhibaanada cusub ee golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ee dowladda federaalka soomaaliya
natiijadii kursigii u horeeyey ee lixda kursi ee la qaban doono maanta ilaa inta inoo dhammaato natiijadii codaynta kursigan waxaa ka codeeyey boqol iyo kow ergo ama codbixiye oo beeshii kursiga iska lahayd ka timid ama u matalaysay codbixintan maanta dhacday halkan waxaa ku tartamayey cumar ibraahim xaashi iyo cabdi aadan cabdulaahi cabdi aadan cabdulaahi wuxuu helay laba iyo toban cod cumar ibraahim xaashi wuxuu helay siddeetan cod isku darka labadaa tiro waa sagaashan iyo labo cod waxaa khasaartay siddeed cod marka kursigan halkaasuu natiijadiisii ku shacsan yahay annaga gudi ahaan kursigan waxaa ku guulaystay cumar ibraahim xaashi waxaa marka guda geli doonaa codbixiyayaashii kale iyo tartamayaashii kale insha allahu tacaala axmed barasho kursiga boqol iyo labaatan oo ay ku tartamayeen saciid cabdiqaadir shukri iyo asad cabdirasaaq maxamed alxamdulilaah codadkii la qaaday waxay u kala heleen sidan siciid cabdiqaadir shukri wuxuu helay sideed toban cod asad cabdirasaaq maxamed wuxuu helay toddobaatan iyo toddoba cod xumaatay saddex cod tirada guud ee codbixiyayaashii codeeyey waxay ahaayeen sagaashan iyo sagaal cod sagaashan iyo sagaal codbixiye ama ergey sorry sorry sorry sagaashan iyo sideed sagaashan iyo sideed marka waxaa natiijadu tahay kursigan boqol iyo labaatan waxaa ku guulaystay asad cabdirasaaq maxamed xildhibaanka
sidoo kale do- howlka doorashada ay ka socota ayaa haatan waxaa sidoo kale ka socotay doorashada lagu dooranayo xubno kale oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya kuwaas oo ka mid noqonaya baarlamaanka kow iyo tobnaad iyadoona maamulka jubbaland uu yahay maamulka labaad ee dardargelinta ku wada howlaha doorashada marka laga reebo maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyaguna wada doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad iyadoona ay soo saareen guddiga doorashada koonfur galbeed musharax waa xil- kuraasta waa kuraas ka tirsan golaha shacabka kuwaasoo ay ku tartamayaan musharaxiin dhowr ah iyadoona maamulka jubbaland uu sidoo kale maanta isna uu shaaciyey qabashada kuraas kale oo ka tirsan doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa digniin ka soo saaray qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka sida warkan uu ku faahfaahinaya cabdisalaam juulo shaakir cumar cabdirashiid cali sharmaake ra-isul wasaarihii hore ee dalka ayaa digniin cusub ka soo saaray qaabka ay ku socoto doorashada golaha shacabka oo ka bilaabatay inta badan maamul goboleedyada dalka ka jira cumar cabdirashiid oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay inuu ka xun inuu si weyn kaga xun yahay xaaladda ay ku socoto doorashada golaha shacabka islamarkaana waxa uu su'aal geliyey cidda ay kula xisaabtamayaan dhibaatooyinka ka muuqda doorashada golaha shacabka oo hadda qaar ka mid ah xildhibaanada la doortay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in xaqiiqda doorashada marka la eego ay tahay wax aad looga argagaxo ayna wixii hore looga digayay ay ahayd in la boobo doorashada waxauna ku tilmaamay doorashada golaha shacabka ee hadda ka socoto qaar ka mid a dowlad goboleedyada dalka ay tahay mid la boobayo sidoo kale cumar cabdirashiid ayaa waxa uu dhaliilay in doorashada golaha shacabka lagu qabto xero ciidan xilli shalay guddiga doorashada puntland ee doorashada kuraastii ugu horreysay lagu qabtay xerada ciidamada konton iyo afaraad ee ku taala magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal haddii doorasho lagu qabto xeryo ciidan waa ma- waa maxay khatarta ah in ay fiid ay si cad u wajahdo sharci daradaas yaan kula xisaabtamaynaa liiska dhibaatooyinka aan dhammaadka lahayn ee muuqda wax kasta oo la- oo la kariyey miyaynu si nacasnimo ah u aqbalnaa xaqiiqdii waxaa u muuqataa mid aad u argagax badan waana waxa aan ka baqaynay ayuu yidhi cumar cabdirashiid cali sharmaake oo su'aal geliyey doorashada lagu qabto xero ciidan hadalkan ka soo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa waxaa ku soo beegmaysaa iyadoo shalay qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka lagu qabtay xerada ciidamada konton iyo afraad ee ku taala magaalada galoobe ee xarunta gobolka nugaal
mahadsanid al-shabaab ayaa war ka soo saaray dilkii guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan waynu kusoo laaban doonaa warkaasi madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sidoo kale jenaraal xuud ayaa kulankii ugu horreeyey maanta ku yeeshay xarunta madaxtooyada soomaaliya warkan waxaa eegay welihiina saleyban alcadaala
kulankii ugu horeeyey ayaa waxa uu xarunta madaxtooyada soomaaliya ku dhex maray madaxweynaha mutaxilafkiisa uu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo iyo hogaamiyaha kacdoonka hiiraan jenaraal abuukar xaaji wasame xuud oo si weyn uga soo horjeeda maamulka hirshabeelle marar la helayo ayaa sheegaya in kulanka farmaajo iyo jenaraal xuud uu ku koobnaa oo keliya mid isbarasho iyo xog waraysi ku aatan xaaladda gobolka hiiraan waxaana kulankaasi ka dhacay madaxtooyada uu ahaa mid hordhac u ah is aragka labada dhinac hogaamiyaha kacdoonka hiiraan jenaraal abuukar xuud ayaa waxaa la tilmaamay in madaxweyne farmaajo uu warbixin ku aadsan marxaladihii kala duwanaa ee kacdoonka soo maray siiyey una sheegay inay doonayaan waxyaabaha ka maqan madaxweynaha mutaxilifkiisa uu dhammaaday iyo jenaraal xuut ayaa la sheegay inay kulamo ka yeelan doonaan xaalada ka taagan gobolka hiiraan iyo howlaha jarnaalka u yimid muqdisho ee ku saabsan diidmada ay ka- eh, kaga soo horjeedaan maamulka hirshabeelle jenaraal abuukar xaaji warsame xuud oo si weyn uga soo horjeeda qaabka dhismaha maamulka hirshabeelle ayaa dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho kadib markii uu heshiis isafkarad ah magaalada beledweyne ula gaaray taliyaha ciidanka lugtaha jarnaal maxamed tahliil biixi iyagoona isla yimid magaalada caasimadda ee muqdisho xuuta ayaa duleedka beledweyne ku haysta maleeshiyaad fara badan oo isaga kaa amar qaata waxaana dhowr jeer dagaalo kala duwan oo dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawac ee jabhadiisu ay la galeen ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa hirshabelle al-shabaab ayaa war ka soo saaray dilka guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdiraxmaan ibraahim macu ayaa xalay kooxo hubaysan waxay ku dileen xaafad ka tirsan degmada wadajir ee gobolka banaadir xilli uu ka soo baxay masaajid uu kusoo dukaday salaada cishaa dad goobjoogayaal ayaa ku warrameen cabdiraxmaan ibraahim ay tuugasho ku dileen rag dhalinyaraha watay bastoolado kuwaas oo markii dambe goobta ka baxsaday aana durba goobta sida caadiga ay soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliska ee dowladda soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab ayaa war ay ku qoreen barahoda internetka waxay sheegteen mas-uuliyadda weerarka lagu dilay guddoomiyihii hore gobolka banaadir cabdiraxmaan ibraahim macow oo lagu dilay magaalada muqdisho alla u naxariistay guddoomiyihii hore ee gobolkaasi maamulka hirshabelle muddooyinkan dambe deganaa degmada wadajira gobolka banaadir kadib markuu ka soo guray magaalada beledweyne ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhacay falal amni darra waxaana maalin ka hor gudaha degmada yaakshi lagu dilay nabadoon caan ahaa sidoo kalena caasimadda waxay ka dhacay qaraxyo oo kala duwan oo dad badan ay ku dhinteen
koonfur galbeedna waxay shaacisay wakhtiga la qabanayay shan kursi oo ka mid ah kuraasta baarlamaanka soomaaliya warkan waxaa eegaya waryaheena cali aadan
guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa shaaciyey jadwalka qabashada doorashada shan kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee deegaan doorashadu u tahay maamulkaas qoraalkan ay soo saareen guddiga doorashada koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta iyo shaacinta guddiga soo xilista ergada ay bilaabanayso biri ay taariikhda ku beegan tahay afar iyo labaatanka bishan janaayo guddiga ayaa xusay in diiwaangelinta ergada wax dooranaysa iyo tababarkooda ay bilaabanayso toddobiyo labaatanka bishan janwari labada kun labaiyo labaatan islamarkaana musharaxiinta u tartamaya shanta kursi la diiwaangelinayo sagaal iyo labaatanka bisha lana siin doono shahaadada musharaxiinta ugu dambayntii guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay in doorashada kuraasta shanta ah ee lasoo saaray la qabanayo soddonka bisha islamarkaana markaasi doorashada ay dhici doonto ay ka dhici doontaan iraahday magaalada baydhabo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan idaacadda dalsan ee muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dowladda dalka maraykanka ayaa qalab militari u dirtay dalka ukrein arrintan ay ku dhawaaqday dowladda dalka maraykanka ee ku aadan in qalabka militari ee u dirtay dalkaasi ukrein ay waxay ku soo aadaysaa kadib markii dowladda dalka ruushka ciidamo fara badan iyo hubkeeda casriga ay keentay xadka labada waddan ay wada wadaagaan ukrein iyo ruushka horay ayay wasaaradda arrimaha dibadda dalka maraykanka ugu weedaysay ruushka inuu wado dantaasas ku aadan inuu weerar ku qaado dalkaasi ukrein oo horey uga tirsanaan jiray midowda soobiyeti wasaaradda gaashaandhiga ee dalkaasi maraykanka ayaa agabkan militari u dirtay dalka ukrein oo oggol leedahay sida uga hortagto qalabka casriga ee dowladda dalka ukrein dowladda dalka ruushka ay soo dhigtay xadka labada waddan ay wadaagaan dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu dowladda dalka ruushka ay ku qaaday ukrein inkastoo ay hore u sheegatay dowladda dalkaasi ruushka in mid neto ay uga digayso inay faragelin ay ku samayso arrimaha dalkaasi ukrein inkastoo neto ay doonayso in iyadu ay ka ka hortagto weerar kasta uga yimaada dalkaasi ruushka guud ahaana warkeedu hornimo aad ka dhegaysanaysa idaacadda dalsan akhyaartana dhegaysanaysa waa nageenta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga rediyo dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha talal hel